aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho kusoo kordhiyay adeeg caafimaad oo hab online looga faa-iideysto adeegyadan caafimaad ayaa waxaa kamid a talooyin caafimaad dhakhtarku aad kula kulmi karta hab online ah maamulaha adeega caafimaad ee baano cabdirasaaq ciise deeriya ayaa ka waramaya adeegyada ay bulshada u qaban doonaan adeega baano waa adeeg casri ah oo ah in la fududeeyo helitaanka adeega caafimaadka oo qaab digitaala laga dhigo maadaama xilligan dunidu ay u guurayso inay ka faa'iidaysato teknolojiyada casriga ah shirkadda baano healthcare technology baahideeda waxay soo baxday xilligii covid 19kii oo adeega caafimaadka loo baahday in lagu maamulo habka fogaan aragga laakiin horey lagama furin waxaan xafiiskan ugu horeyn la howlgeliyey sanadkii waxaa la sameeyey cilmi baaris ku saabsan waa baahida caafimaad ee wadanka ka jirta waxaan ka sameynay xarumaha caafimaadka hadday noqon lahayd isbitaalada si gaar ah ee magaalada muqdisho iyo gobolada dalka natiijadii ka soo baxday researchkaas markii aan u jeedinay maamulka shirkadda waxaa la isla qaatay in lagu bilaabo adeegyo kooban adeegan ayaa kuu sahli doona inaad ku maamusho moobeelkaaga gacanta adigoo heli doona talooyin caafimaad oo maqal iyo muuqaal ah taasoo aad kaga maarmi doonto baahiyaha caafimaad ee ku haysto